maxamed shaab cusmaan jawaari n aad iyo aad aan iyaa usoo dhoweynaynaa waana taageeraynaa waana garab taagannahay haddii ilaahay yidhaahdo n waxaan la dardaaramaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenyaashaba waxaan leenahay falkii shalay aad ku dhaqmaysan lama ahe falka bedela waan u tegnay ka dhaadhicinay kuna codsannay nagana ogolaaday inuu isa soo sharaa taas ayaa ilaah raxmaanka oo isagana noo ogolaaday baan ka mahad celinaynaa ilaahay baa mahadda guudi midda gaarka asaga iskale waxaa kaloona sheegaynaa markaa maxamed sheekh cusmaan jawaari aan ku taageeraynaa haddana maadaama maalinkaa nagu ogolaaday inuu isu soo taago kuna guulaysanay haddana guddoomiyeinimadii awalan ino ada dadka ka hisaabtamaas dadku nagadaan dadka ada macnaha oo insha allahu tacaala qaabilahaas dadku nagadaan dadka ada hasuusadaas dadku ad nagadaan dadka ada lashaqeeyaas dadku nagadaan iyo ko odsadaayan odayaalkan may kale kinka hambalyeeyane guulo ada deertii ilaahay sheeka deertii soomaalida meeraase gamun baarlaama buubaw walaalahaaga iyo macnaha dadka taageerayaashaa ka hadli odayaalkan hiil iyo wakiili daba taaganyiin mayba koo odsadaane mar lamaad mar saddexaad mar afaraad koo odsadaane mudana gudoomiye isbedela lambaahanya soomaaliya isbedel inoo halo lambaahanya gadoomiye eebtaha allaha qariyo soomaaliwiina madax u noqota haddana waxa madax uu tahay koonfur galbeed gaar ahaan maxaa jira wow amilyara wowdunu salkal bihiyaay waxa tahay koonfur galbeeda madax u tahay waa iska codsanaayay koonfur galbeed mugti ka shirta iyo mugti ka bihisaay ilaahay waa iska beeyo ilaahay waa iska du'eenaay salaatulleyla saa ku tukun in ilaahay idinku keenay waxaa la iska dayey koonfur galbeed in kacanis laka bihiyaay digil iyo mirifle gadoomiyaha baarlamaanka an laka bihiyaay taas insha allah gaashaankii u duruurna faatahay kaa tufna salaatulleela u tukunna in ilahaysaa ku celiyay